بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا in sha allahu tacaalaa waxaynu halkan ka bilaabaynaa mowduuc ka mida mawaadiicdii ka baxaysay dowratu imaam almalik ibnu anas athaamina oo ah kitaabka la yidhaahdo cumdatu saalik wa cuddat nnaasik oo ka tirsan fiqiga imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh uuna alifay shihaabudiin abilcabaas axmed ibnu naqiib almisri raximah llahu tacaala raxmatan waasica kitaabkaasi oo ugu tala galay inuu kaga hadlo fiqiga shaaficiyada qeybta cumdada u ah ama la cuskanayo ee xoogga badan leh qeybtii dowra dowradan markaa laga doortay oo ah kitaabu siyaam ayaynu in sha allahu tacaala halkan ka bilaabaynaa marka musanifku raxmatullaahi calayhi waxa uu yidhi kitaabu siyaam soomkuna waxaynu ognahay inuu ka kooban yahay farad iyo sunne dirkaba farad ayaa uu leeyahay sunnana waa leeyahay faradku saddex qaybood ayuu u kala baxayaa qayb waa qayb ku waajibaysa fii zamaanin mucayan wakhti mucayana dhexdii ayay waajibaysaa waana soomu ramadaan waa bisha ramadaan oo wakhti loo gaar yeelay ayaa ay waajibaysaa qaybina licilatin ayay ku waajibaysaa oo waa kafaaraadka waa sowmulkafaaraat waana waajib oo cillo iyo sabab daraaddeed ayaa ay waajib ku tahay qaybina waa maa yuujibu linsaanu calaa nafsih waa wixii uu shaksigu ku waajibiyo naftiisa oo waa sowmu nadri nadarka soomtiisa weeye saddexdaa qaybood ayay u kala baxaysaa soomta waxa weeye waajibka ah ee faradka ah waa mid wakhti mucayana waajibaysa oo soomta ramadaana iyo mid waxa weeye cillo iyo sabab daraaddeed ku waajibayso markaad sababkaa ku dhacdo kugu waajibaysa mar kasta se aan kugu waajibahayn oo soomkii kafaaraadka ah iyo mid shakhsigu isagu isku waajibinayo yani cid kale ku waajibinayn oo sawmu nadri ah oo nadar markuu galo isagu isa saarayo soomka tadawuca ah ama sunnaha ah waxa weeye mid markaa muqayad ah oo bizamaanin ku qayidan oo wakhti ku qaydan iyo mid mutlaq ah dirkaba way yeelanaysaa oo mid iska sii daysan iyo mid waxa weeyaan wakhti ku qaydan dirkaba waa yeelanaysaa markaa runtii culimmadu min xaysu listilaax markay tacriifinayaan soomka markay tacriifinayaan waxay yidhaahdaan waa imsaak can ilmukhbiraat way yidhaahdaan waa waxyaabaa waxaa furinaya oo laga afhaysto waxay kaloo ka cabiraan waa imsaak can shahwati اlbaطni wاlfarji wama yaquumu maqaamahuma mukhaalifata lilhawa fi daacati اlmowla caza wajal jamiica ajzaa'i اnnahaar biniyatin qabla alfajri aw macahu in amkana waxay yidhaahdaan waa afhaysi laga afhaysanayo ama joogsi laga joogsanayo labadaa shahwo ta caloosha iyo ta xubintaranka dirta dirkaba joogsi laga joogsanayo oo baahidii xubintaranka iyo caloosha iyada oo lays laga joogsanayo oo laga afhaysanayabaa la yidhaahdaa ama wixii maqaamkooda qumaya oo maqaamkii xubnaha iyaga ah wixii qumaya iyada oo la khilaafayo qofku hawadiisa iyo waxa weeye damaciisa uu ka tegayo oo ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa uu u bambaxayo maalinka oo dhanna sidaa uu ahaanayo iyadoo arrintaasi weliba ay la jirto biniyatin qabla alfajri niyo waaga ka hor lala imanayo waxay ku sii dareen aw macahu in amkana ama niyo maca alfajri lala imanayo in amkana waa hadday suuragal tahay waa hadday suurowdo oo maca alfajri niyadaasi ay dhacdaba marka runtii soomtu waxa weeye waxay noqonaysaa waa rukni ka mida arkaanta islaamka oo soomu ramadaan siiba bisha ramadaan in la soomaa waa rukni ka mida min arkaan alislaam oo shanta arkaanulislaamka mid ka mida wey shahaadateynka salaada zakada soomta iyo xajka shanta arkaanulislaamka xaqiiqatan waana sunne ama waa farad haddii si kale loo cabiro waa waajib qadiim ah weeye oo cala alumam asaabiqa markaa ku waajibahaa weeye oo ilaa iyo haddana alle subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay markaa fariida muxkama cala hadihi alumma fariido sugan ummaddan korkeeda oo alle subxaana wa tacala wuxuu qur'aankeena oo ku tilmaamaya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun kuwii iimaanka laga helayoo waxaa korkiina lagu waajib yeelay soom sidii loogu katibay ee loogu waajib yeelay kuwii idinka idinka horreeyeyba marka waa farad innaga un inagu cusub maaha ee ummadihii horena yacnii soomku waa saarnaa qaabkiisu haba kala duwanaadeen lacallakum tattaquun waxaa mudan tihiin inaa cabsataan oo ilaahay subxaana wa tacaala alla ka cabsi giisa aa gaadhaan taasi baa mudantii markaa runtii fadaa'il badanna way u soo aroortay oo soomku wuu leeyahay waayo waa gaashaan qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala naartiisa iyo macaasidiisa gaashaan uga noqonaya weeye waa mid waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka uga shafeeco qaadaya ilamaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu ka soo gaadhsiiyey lakhuluufu famu saa'im adyabu cinda allahi min riixi lmiski wax kale iska daaya afkaa isbedelaya ayaa ilaahay agtiisa ka udgoon badan riixulmiskiga miskiga oo wax la arko ka ugu udgoona aan iska gudagallo imaamku raxmatullaahi calayhi siduu u cabiray qaala almusanifu raximah llahu tacaala raxmatan waasica kitaabu siyaam yajibu waxa waajib ah sowmu ramadaan bisha soomka ramadaan ayaa waajib ah calaa kulli muslimin mid kastoo muslim ah korkiisa ayuu waajib ku yahay oo baaliqin qaangaadh ah oo caaqilin miyir qaba oo qaadirin awoodaya calaa sowmi soomka awoodaya ayaa uu waajib ku yahay maca khuluwi iyada oo lala qabo madhnaanshiyo uu ka madhan yahay can xaydin dhiig caado iyo wanifaasin dhiig dhalmo iyada oo markaa uu ka madhan yahay oo dhiigan afartan baxa musanifku raxmat ullaahi calayh ugu horreyn wuxuu rabaa inuu tilmaamo shuruudulwujuubkii soomka oo had iyo jeer ahlulcilmigu waxay tilmaamaan wax loo yaqaano cibaadaadka shuruud اlwujuub iyo shuruud الصixa marka qad yajtamicaan waqad yaftariqaan waanay suuro gashaa inay labada shardiba kulmaan inay kala tagaanna waa suuragal marka shuruud اlwujuub waa maa yatawaqafu calayhi اlwujuub ama calayhi اlwaajib waajib noqonshiiyaha ama waajibku waa waxa uu isku taagayo oo bimacnaa waajibki jiri maayo haddaan shardigaa la helin shardu sixuhuna waa maa yatawaqafu calayhi sixa waa wuxuu isku taagayo shaygu inuu ansaxo oo waxa weeyaan shaygaa la-aantii marka shaygaasi kaa ansixi maayo cibaadadaas cibaadaadkuna siday u dhan yihiin yacnii shuruud bay leeyihiin loo yaqaano shuruud ulwujuub oo cibaado shardi ka marhani haba yaraatee ma jirto fii kulli baabin min alabwaab haddaad laakiin aragto baab abwaabta ka mida ahlulcilmigu iyaga oo leh shardi ma laha waxay u jeedaan shardi u gaara ma laha shuruuddii shuruudulwujuubka ee abwaabta kale ayuunbuu la wadaagsadaa ee isagu wax u khaas ah oo u dheeraad ah baabkani ma laha macnaha ay u tilmaamayaan sidaa weeye marka laba shardi inay shuruudulwujuub yihiin ahlulcilmigu waa biitifaaq islama diidana waana shardiga baaliq caaqila inuu shaksigu yahay mid qaangaadh ah oo miyir qaba shuruud اlwujuub min xaysu اljumla fi اlcibaadaat fii bacdi اlabwaab haba laga saaro iyadoo dhinac kale laga eegayo sida zakada oo kale marka xoolaha ama ka miyarka aan qabin ee waalan ma ku waajibaysaa ama ka waxa weeye markaa yar iyo taasi waa baab kale oo waa weji kale wey ama fidridii oo kale oo waxa weeye lakiin min xaysu اljumla duuduub ahaan ahlulcilmigu way isla qirsan yihiin labadaasi inay gelayaan shuruud ulwujuubka wa jamiic alcibaadaat ilaa ma stahnaa bihi daliil wixii uu daliil ka soo reebo mooyaane way isla ogolyihin laakiin wuxuu inooga bilaabay shardi had iyo jeer khilaafiya oo ah markaa waxa weeye inuu ka cabiray muslim oo ka cabiray calaa kulli muslimin mid kastoo muslim ah marka masaladani waxay ka farac noqon kartaa waxaa loo yaqaano gaalada furuucu shariica ma lagula hadlayaa mise lagulama hadlayo khilaafkeeda masaladaasaa la gelin karaa marka ahlulcilmiga ciddii tidhi lagula hadli maayo oo waxa weeyaan gaalada lagulama hadlayo furuucu shariica waaba lays odhan kari lahaa qowlkani saa'iq buu u yahay ama waa qowl markaa hunguri mar leh oo suuragal ah oo dabeedna muslimuunbay ku waajibtay waa la odhan kari lahaa laakiin ciddii lahayd furuucu shariica waa lagula hadlayaa oo shaaficiyaduna ka mid yihiin ay leeyihiin gaalka aakhire waxaa lagu cadaabayaa bikufrihi gaalnimadkiisa iyo wa bitafriidihi marka gaboodfalka uu ku gaboodfalay min alwaajibaat الsharciya iyo wagayriha oo taxriimaadka iyo xaaraamiyadii uu ku dhacay marka gaboodfalladaana waa lagu ciqaabaya oo aakhiro ramadaan kastoo usoo gashaa gaalka ciqaab gaaray ku kordhinaysa oo inuu gaal ahaa unbaa lagu ciqaabayaa maaha waajib kastuu ka tegeyna ciqaab buu ku kasbanaya oo marka qiyaamaa la weydiiyo ma salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nucimu lmiskiin wakunaa naquudu maca alqaa'idiin wakunaa nukadibu biyowm اddiin yani waxay ka bilaabeen salaaddii bay ka bilaabeen markii la maxaa laydinku ciqaabay ee saqara idigeliyey yani gaaladii halkaasi ka bilaabaya maadaamay sidaa tahay waxaa la arkayaa waajibaadkii kale ee shareicadana in lagu ciqaabayo oo arrintu aanay ahaynu hadduu gaalgaal noqdo kiisa yar iyo kiisa weyn inay isku wada noqonayaan ama ka labaatan sano gaal ahaa iyo ka afartan sano gaal ahaa inaanay isku ciqaab noqonayan macnaheedu maha ee waa kala duwanaanaya oo ciqaabyada markaa dunuubta ay galeen iyo waxa weeye waajibaadyada ay ka tageen waa lagu ciqaabaya gaalnimada iyadoo ka dheeraada markaa shaaficiyadu maadaamay sidaa lahaayeen maxay haddaa muslim waajibka uga bilaabeen ee shuruudu sixaha muslimka ugu dari waayeen ee u odhan waayeen gaal waanay ka ansaxayn laakiin gaalkana soomta waa ku waajib muslimkana waa ku waajib laakiin muslimka way ka ansaxaysaayoo shardiga lafdiga muslim wuxuu noqonayaa shardu sixa waa shardigay ku ansaxaysay laakiin shardulwujuubkii maaha maxay saa u odhan waayeen arrintaa iyadaa waxaa ka jawaabay imaamu nawowi raxmat ullaahi caleyh kitaabkiisa sharxulmuhadabka sharaxa uu ku leeyahy sharxulmuhadabka ee muhadabka shiraazi sharxiga uu saaray ee majmuuca kitaabka loo yaqaano uu ka jawaabay waxa uu yidhi asxaabtayada asxaabu shaaficiya marka ay joogaan kutub ulfuruuc oo fiqiga uga jeedo markay joogaan had iyo jeer cibaadaadka salaada iyo soomka iyo xajka iyo zakada iyo kuwa la midka ah waxay u shardiyaan buu yihi muslim oo shuruudulwujuubkay ku daraan oo waxay yidhahdaan qofka waa inuu muslim yahay cibaadadaasi ku waajibaysaa waa inuu muslim yahay sidaasay yidhahdaan buu yihi kutubulusuul oo usuulu fiqiga kutubta noocaasiya markay joogaanna kutubulusuul marayaana in badan waxaad arkaysaa iyagoo odhanaya waxa weeye furuucu shariica waa lagula hadlayaa nimanka loo yaqaano gaalada oo leh shardulwujuub ma aha islaamnimadu ee waa shardu sixa oo dhinacaa gelinaya jumhuurkoodu saasaad arkaysaa buu marka arrinta noocaasi ee wuxuu ku jamciyey in waxa weeye axkaamtii adduunyo marka laga eegona ay leeyihiin dee gaalka soom iyo cibaadaadkaasi waajib kuma aha maxaa yeelay isagoo gaalana laga dalban maayo hadduu muslimana la soo qallayn maayo biitifaaqi ala'ima saa dhammaan la isla ogoliyay markaa xagga adduunyay ka eegeen buu yihi oo markay leeyihiin shardiga waxa weeyaan waxaa shardi ah oo shardulwujuub ah muslimnimo waxay ka eegayaan adduunyada lagama rabo oo nin la odhanayo hadda gaalow tuko ma jiro laakiin waxaa la leeyahay muslim kadibna waxa weeya tuko oo waa laga dalbanaya cibaadadii waa laga rabaa laakiin hadda kama ansaxayso isagoo sidaas ah oo gaala hadduu muslimana laga dooni maayo marka dhinaca adduunyaday ka eegayaan buuyi markay leeyihiin waa shardul waxa weeye xagga markay kutubul usuul ka hadlayaan ay leeyihiin waxa weeyaan waa lagula hadlaya furuucu shariica waa lagula hadlayaana waxay uga jeedaan buu yihi min axkaami alaakhira xagga aakhiray uga jeedaan waxay leeyihin aakhira waa lagu ciqaabayaa salaaddii usoo gashayba waayo waajib bay ku ahayd isagaa ka tegey ee waajibku wuxuu ahaa in la yidhaahdo marka salli salaat wa bima laa tasixu salaatu ila bih salaada tuko iyo wixii aan salaadu ka ansaxaynin ilamaa in la helo mooyaan oo islaamnimadkii ah macnaheedu saasuu ahaa salaad kastoo soo gasha macnaheedu wuxuu u dhacayay in lagu leeyahay wargaalow tuko iyo wixii aan salaadaasi kaa ansaxayn la-aanteed oo ah muslimnimadii war hoy labadaba la kaali gaalo macnuhu saasuu dhacay markaa marba dhinac bay ka eegeen buy marka kutubulfuruuc oo fiqigaa markay joogaan shuruudulwujuubkay ku daraan waxayna uga jeedaan buy min xayu dunya xagga adduunyaday uga jeedaan waxay leeyihin gaalka hadda soom laga dalban maayo hadduu muslimana soo qallayn maayo saasay u tilmaamayaan shuruudulwujuubka waa sidaa laakiin xaqiiqatan masaladu marka dhinac kale laga eego ahlulcilmiga ma jiraan cid leh furuucu shariica gaalada waa lagula hadlayaa si ay u tahayba bimacnaa wixii muslim laga doonayaa laga doonayaa cid sidaa qabtaa ma jirto qolada le lagula hadli maayana cid leh waxa weeye waajibaadka dhammaantood wixii muslim laga doonayo midh kama saarna ama axkaamta waxba kaga dareersan maayaan ma jirto masalada noocaasi had iyo jeer fuqahadu waxay isku hayaan wax baabka usuulka si wacan loogu fahmi lahaa haddii aynu joogi lahayn imanka baabulusul fiqiga ma joogne oo macnu u dhacayo waxay yidhaahdaan marka khiaab alwadci oo khitaab takliif iyo khitaab alwadci waxay u kala yaqaaniin oo shardu sixahan iyo shardulwujuubkana labadaa baab kala gelayaan ayaa waxa weeyaan khitaabulwadciga wixii aan waxa weeyaan takliifka u noqonayn in gaalada lagula hadlayo ahlulcilmigu islama diidana oo masalan xaggii nikaaxyadoodu inay markaa sax noqonayaan waxa weeye hadday zinaystaan iyo in la rajminayo wixii markaa jinaayaad iyo abwaabta ay galaan ee ay geystaan markaa in laga magdhabayo daymanka iyo waxyaabahaasi dimadooda inay fuulayso abwaabta noocaasi ahlulcilmigu islama diidana qolole waa lagula hadlaya iyo qolole lagula hadli maayaba marka imaamku raxmat ullaahi calayhi shardulwujuubba ha ka dhigo maca dalika waana shardu sixa shardu sixana waa yahay qolada shardulwujuubka ka eegtana dhinacaasa ka eegta shardu sixuhuse kusii fiicnaa marka wuxuu yihi yajibu sowmu ramadaan soomka ramadaan waa waajibaya calaa kulli muslimin qof kastoo muslima qof kastoo muslima ayuu ku waajibaya oo baaliqin qaangaadh ah oo qofkii aan qaangaadhka ahayn waxa weeye shardu sixihii waa joogaa oo way ka ansixi hadduu tamyiis leeyo wax kala garanayo laakiin waajibkuma aha laakiin calaa wajhi listixbaab sunna isaga noqonaysa kaa horeyse gaalka ah isaga shardulwujuubkiina waa waa ka maqan yahay min hada alqowl haddii laga eego shardu saxiihiina hadalkiisa badaa marka xagga adduunya laga eego haddii xagga aakhire laga eegana shardulwujuubkii waa joogaa oo gaalka waa ku waajib laakiin ka ansixi mayso hadduu si kasta u soomo caaqilin oo miyar qaba kaa miyarka qaba hadduu waalan yahay soomti kamana ansaxayso waajibna kuma aha labadii shardiba waa maqan yihi oo masalan caqligii maanta muxuu noqday shardu sixa wa shardu lwujuub fi aani waaxid hal mar buu labadiiba yahay oo inagii hore u lahayn labada shardi wayna kulmi karaan waana kala maqnaan karaan oo hal shardibaa wuxuu noqon karaa shardu lwujuub wa shardu sixa labadaba wuu noqon karaa ama wuxuu noqonayaa shardu sixa qura ama shardulwujuub labada marba mid qurana waa noqon karaa labadoo wada jirana waa noqon karaa marka maanta caaqilku labadiiba waa yahay waana shardulwujuub oo waxa weeye haddaanu miyar qabin soomba ku waajibi mayso abadan waajibkumaa waana shardu sixa oo qof waalan waxba ka ansixi maaya hadduu xitaa sooma midh ka ansixi maayo labadiiba waa yahay laakiin baaliqaasi waa shardulwujuub qura shardu sixa ma oo waxa weeye qofka aan qaangaarhka ahayn soomtu waa ka ansaxaysa iyo cibaadaadku salaadii waa ka ansaxay muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin wadribuhum wahum abnaau cashrin kumana waajibin toddoba jir ku amra baa layihi salaadii nebigu sala alla alih wasalam carruurtiinna markay toddoba jir yihiin salaada amra waajib kuma aha lakiin way ka ansaxaysaa shardulwujuubkii waa maqana shardusixii ma maqna markay toban jir gaadhaanna ku garaaca qaadirin calaa soom soomkii waa inuu awoodaya shardiga qaadirku calaa jamiici takaaliif shariica dhammaan takaaliifta shareicada laysa saaray waa shardi markaa lagama maarmaana inuu qofku waxaan awoodayo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha nafna wax aanay kari karayn alle ma saarin oo kuma waajibin markaa soomtiina waa inuu awoodi karaya maca khuluwi iyadoo lala qabo madhnaanshiyo uu ka maran yahay can xaydin wanifaas manaa manaa khuluwin can ilmawaanic baa looga jeeda mogta xaydkii nifaasku waa mawaanicdii iyadoo lala qabo inuu ka maran yahay mawaanic wax diidaya oo mawaanicdii maxaa ka mid ah de xayd iyo nifaas gabadhii haddii xayd ku sugan yahay waxa weeye ama nifaas ku sugan yahay dee soom laga dalban maayo soom laga dalban maayo lakiin waxaynu arki doonaa qadaaga in lagu yeelan doono inay soo qallayso marka wuxuu yihi falaa yukhaadabu lagula hadli maayo bihi soomkii kaafirun gaal lagula hadli maayo ay yani adaan loogula hadli maayo hadda inuu guto waajib ahaan waa loogula hadlaya oo waxaa la leeyahy wargaalow soom iyo bimaa laa tasixu sawmu ilaa bihi oo islaamnimadii ah laakiin hadda adaan iminka inuu guto lagula hadli maayo isaga oo bikufrigii ku sugan wasabiyun ilmo yarna lagula hadli maayo iyo wamajnuunun kii waala lagula hadli maayo iyo waman mid lagula hadli maayo ajhadahu sawmu soomku uu markaa dhibaataynayo lagula hadli maayo oo muxuu dhibaataynayaa likibarin da daraaddeed uu yahay mid weyn aw maradin ama xanuun daraadii xanuunkaasoo xanuunadii baa kala baxaye laa yurjaa aan la filaynin buruhu bogsigiisa xanuunada waxa weeye had ya jeer in laga bogsado aan la filin iyo xanuun kastaba isagoo alla daweyn kara subxaanahu wa tacaala misna xanuunada qaar baa jira adibadu aanay u haynin dawo oo ilaahay sidiisa inuu uga qaado mooyaane qaalibka in laga bogsado aanay ahayn xukumkana waxaa la siinayaa alaqlab sida haalibka ah ee akarka ah ayaa la siin biadaa-in lagula hadli maayo soomkii hadda inay gutaan kuwaasi lagula hadli maayo iyo walaa biqadaa'in qallatoona lagula hadli maayo labada midnaba kuwa noocaasiya soomtii hadda inay la yimaadaan laga dooni maayo dib inay ka soo qalleeyaanna laga dalban maayo dib inay ka soo qalleeyaanna laga dalban maayo laakiin hadalka lagu noqoye yalzamu waxaa ku laasim ah man ajhadahu sawmu soomku kii uu dhibayey waxaa ku laasim ah likulli yowmin mudu acaamin maalin kastaba dhigle cunto ah ayaa ku laasimaya gaalkii soomtii lagula hadli maayo hadda laga dooni maayo ilaa uun ka muslimayo hadduu muslimana wixii ka tegey la weydiin maayo sabigiina sidaasi leeg calaa sabiili lwujuub looga dalban maayo lakiin calaa sabiili istixbaab in looga dalbanayo dib baynu ka arki doonnaa qaab sunnanimo in looga doonayo waynu arki doonnaa laakiin calaa sabiili lwujuub loogama dalbanayo kii waa laana laa calaa sabiili lwujuub walaa calaa sabiili istixbaab midna looga dalban maayo kii soomku dhibayey ee da daraaddeed soomkii u dhibayey ama waxa weeye xanuun aan la filaynin inuu ka bogsado qeydkaasaa u xidhan xanuunka kale fa ciddatu min ayaamin ukhar buu geli doonaada waynu arki doonaa isaga amaa haddaan la filayn inuu ka bogsado adaa iyo qadaa midna laga dalban maayo marka intaa wuxuu ka soo reebay uun kii soomku dhibayey oo uu yidhi maalin kasta mud ayaa laga markaa bixin oo uu bixinaya wayukhaadabu waa lagula hadlayaa almariidu kii bukay iyo walmusaafiru kii sadcaalka ahaa iyo walmurtadu diinka bixihii iyo walxaa'idu tii caadada qabtay iyo wanufasaau kuwii markaa nifaaska qabay ee dhiigdhalmaha watay bilqadaa'i baa lagula hadli duuna aladaa'i adaase lagula hadli maayo qolyaha wuxuu yihi waxaa lagula hadlayaa soomta inay dib ka soo qalleeyaan laakiin iminka inay gutaan laga dalban maayo marka mariidku waa kii la rajaynayey inuu ka bogsado ila kii hore hore usoo qayday mariidku halkan idlaaqaya marka alladii yurjaa bur'uhu wey waa kii la filayay inuu bogsado wey musaafirkuna manaa khilaafaadkii culimmada gelaya oo safarkii mubaax ahaa inuu noqdo iyo safarku masaafadiisu maxay noqonaysaa khilaafaadkii safarka ku jiri jiray ayaa ku jira oo safarulmacsiyuhu ruksada ma baneeya mise ma baneeya khilaafaadkii buu gelaya laakiin sida kale inuu waxa weeye musaafirku afurayo binasi qur'aan bay ku timi laakiin maxaa lagu qaydayaa khilaafaadkii baa gelaya sidiisa in loo daayo oo la idlaaqo ayaana fiican diinka baxaha had iyo jeer qofkaa murtadka ah inuu kaafirka asliga ah ka xun yahay waa biijmaci ahli lcilm inuu kaafirka asliga ah ka xun yahay waa bilijmac waayo kaafirka asliga ah wakhtiyo badan baa nolosha loo daayaa oo in la dilo aan la ogolayn cahdi iyo ammaan iyo wax la mid ah wakhtiyo badan baa loo daayaa oo aan la dilay laakiin qofka diinta ka baxa ee riddo la yimaada ama qowl ha ku gaaloobo ama ficli ha ku gaaloobo ama ictiqaad ha ku gaaloobo ama shaki wuxuu doonaya ha ku gaaloobe qofkii gaalooba nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi man badala diinahu faqtuluuh yacnii ciddii diinteeda bedesha dila oo dil mooyaane wax kale ma laha biijmaaci ahlilcilmina murtadkaa xun iyadoo ay sidaa tahay ahlulcilmigu way isku khilaafeen cibaadaadka taqliidan caleyhi iyadoo lagu adkaynayo maadaama xidhiidhkii muslin iyo cilaaqadiisii ay kusii dambaysay oo laga yaabo gabadhii muslimadda ahayd iyo sidii inuu dee ay ugu mehersan tahay inta ay ciddada ka baxayso oo bal la hubsanayo inuu islaamka kusoo noqdiyo inuu sidaa kaga maqnaado meherkii sidii usii hayo oo kaanamaa xidhiidhkii muslin aanu ka wada go-in ka noocaasiya cibaadadii ma lagu adkaynayaa oo ma la odhanayaa waa lagaa doonayaa mise ile waa gaal weliba gaalka ugu shisheeyaa biijmaaci ahlilcilmiya way ka dhacaysaa shaaficiyadu waxay yahan waa lagu ciqaabaya waa lagu adkaynaya waxay yahdeen duuliba bilqada tashdiidan caleyhi wa cuquubatan caleyh iyo wa ta'diiban lahu iyadoo lagu edbinayo oo lagu ciqaabayo oo lagu adkaynayo ayaa laga dalbanaya lakiin runtii qowlkaasi saxiix maaha qowl wacan maaha waayo gaalka ama murtadka intii alla ku ciqaabay in ka badan in la saaro ijtihaadiyahi arrin saxa maaha dil baaba loogu talagalay nololba looguma talagelin marka xukmigiisu dil buu ahaa ninkii dil arrinkiisu ahaa hadduu sooma noqdo oo dilkii ka baaqdo maalmii ku dhaafayna waa kugu ciqaabaynaa oo waa ku saaraynaa oo walba soontaad ka gabanaysay yani arrin saxa maaha mar haddaan daliil ku adkeeyey aanu jirin bal islaamnimadu ay duminayso wixii ka horreeyey marka saxiixu waa inaan murtadka wax qalle ah lagula hadlaynin oo gaalkii kale uu la mid yahay xaa'idadii iyo nufasaagiina iyagu ishkaal ma laha oo xaa'idadana nasku waa ku yimi nufasaagana waa la haleeshiinaya bal caaisha markii la weydiiyey maxaa markaa dhacay waxa weeye ay u qalaynaysaa maa baalu xaaidi taqdi bisom taqdi soma walaa taqdi salaa maxay tahay arrinka ay gabadha xaa'idada ahi u markaa qalaynayso soomta ee aanay salaada u qala qalaynayn waxay ugu jawaabtay gabadhii arrintaa weydiisay ee mucaada waxay ugu jawaabtay xaruuriyatin anti oo adigu ma khawaarij baa tahay bay tii manaa masalada ay weydiisay marka si loo eego waa masale iska sahla oo tacliilaad iyo qaababna lagaga jawaabi karo ama soomtu inay dee maalmo kooban tahay sanadkao dhan ha noqoto waxa weeye salaaduna ay badan tahay oo maalmaha ay soo noqnoqonayso daraaddeed laga yaabo qofkii inay mashaqo ku keento maa jacala calaykum fi diini min xarajna ay tahay oo alla diinta aanu wax markaa culays aynagu yeelin laakiin caaisha markiiba si adag bay u naqdiso waxay tihi ma khawaarij baa tahay waxaanay sidaa u leedahay waxaa ka muuqatay odhaahdeeda asal ka mida usuusha ahlu sunne cibaradaasi haddii si loo eego inay khilaafsan tahay asal ka mida usuusha ahlulbidacana ay waafaqayso asalka ka mida usuusha ahlu sunne markaa la moodi karo inay khilaafsan tahay jawaabtan u weydiisay la moodi karo inay dhinac maraysa waxa weeye taqdiimu naqli cala alcaqli waa naqliga iyo adilada in waxa weeyaan laga hormarinayo caqliga marka mar haddii daliil laguu sheego lagu yihi nebi maxamed sala allahu alay waslam sidaasuu yidhi inaad markiiba caqlaani noqoto oo waxa weeye aad tahay waayo caqligayga horta bal ka dhaadhici yani asal ka mid a usuusha ahlu sunna aad khilaafaysa wey oo aad u iilanayso asal ka mid a usuusha ahlulbidaca oo ah taqdiimu alcaqli cala annaqli inay caqliga markay doonaan naqliga ka hormariyaan iyagoo labadooduna aan marnaba iska hor imanayn sidaa daraaddeed bay caaisha kelmaddii ka booday oo ay ku tidhi horta ma khawaarij baa tahay arrinta intaa leega aad ku hadashay maxaa kugu kallifay mar haddii lagu leeyay nebi maxamed bay ka sugnaatay sala allahu calayh wasalam saad u tidhaahdaa waxa weeye maxaa dhacay waaye maxay sidaa ku noqoto limaada maxaad sidaa u leedahay mar hadduu daliilkuba ku sugan yahay de caqliga iyo waxa weeyaa naqliga waxaa la hormarinaya naqligaa la hormarinaya iyagaan iskaba hor imanay oo daliilka saxiixa ah iyo marka caqliga waxa weeye saxiixa ah ama sariixa ee cad ee aan markaa shukuugta iyo imtixaanku degin iyagaani marnaba iska hor imanay marka iyaduna inay qallaynayso adilada ayay ku sugan tahay sida awadeed buu u yidhi waxaa lagula hadlayaa bilqadaa duuna aladaa gudashadiisa maya marka intan waxaynu ka soo reebnay aynu shiika ku khilaafnay oo qura murtadka diinka baxa waxaynu leenahay laa yukhaadabu bihi laa adaa'an walaa qada'an midna lagula hadli maayo mar hadduu gaal yaho murtad yahay marka wuxuu rabaa misna inuu sii kala saaro shuruuddaasi dee markaa ma shuruudu sixa mise waa shuruud lwujuubi lo adiga in lagula hadli maayo shardigee maqan tii buu rabaa inuu kuusii tilmaamo wuxuu yidhi fain takallafa almariidu hadduu isku kalifo oo isku mashaqeeyo kii bukay iyo walmusaafiru kii sadcaalka ahaa oo fasaamaa labaduba ay soomaan saxa wuu ansaxaya waayo meesha waxa ka maqani waa shardulwujuubkii ee shardu sixihii ma maqna shardu sixihii ma maqna marka haddii kii bukay ee faciddatu min ayaamin ukhar la yidhi uu iskaba soomo oo yihahdo waa iska xanuunsanaya waa iska soomaya iska yaabanaadee ama kii sadcaalka ahaa uu ruksadii qaadan waayo iska soomo labadaba waa ka ansaxaysaa waayo shardulwujuubkii baa maqan ee shardu saxiihi ma maqna duuna almurtadi murtadkiisa maya oo shardu saxiixi baa maqan iyo walxaa'idi iyo wanufasa iyo xaa'idada iyo nufasada labadaba saddexdaba shardu saxiixi waa maqan yahi saddexdaba shardu saxiixi waa maqan yahi oo waa ku waajib ama haddaad doonto maanic baa ka cabir saa doontaba ka cabir waxaa taa maanic baa ku qumay waa haddaynu ku waajibno waxaa taa maanic ayaa ku quma murtadka laftiisa maanic baa ku quman oo kufri ah oo soomtii waaba ku waajibay shardulwujuubkii waa joogaaye shardu saxiixi baa maqan oo waxa weeya maanic baa haysta oo shardu saxiixi baa maanta maanica marka saddexdan iyaga maadaabaanay ka ansaxayn oo hadday soomaan xitaa kama ansaxayso kama ansaxayso xitaa hadday soomaan fain aslama hadduu muslimo aw amase afaaqa uu miyirsado kii waala aw amase balaqa uu qaan gaadho sabigii mufdiran xaaluu yahay kii aafuran fii anaa'i ramadaan fii anaa'i nahaar maalinka dhexdiisii ayuu qaan gaadhay cibaadadii waxaa ku kulmay ama maalinkiibaa waxaa ku kulmay markaa laba daraf waxaa ku kulmay gaalnimiyo muslimnimo maalinka dhexdiisi maalinka laftiisaba waxaa ku kulmay gaalnimiyo muslimnimo ama waxaa ku kulmay waali iyo miyirqab ama waxaa ku kulmay qaangaadhnimo iyo qaangaadh la-aan oo masalan waktiguu dhashay baa qornaa oo maalinka hadduu doono bartankeedii buu dhashay iyadoo duhurka khudbadii lagu jiraabay qofkii dhashay yoomka yoomkiisii oo weliba bilaha muslimka ah ma aha bilahan kale ee gaalada la tirin maayo ee bilaha muslimka ah ayaa shan iyo tobankii wuxuu ku buuxsamay maanta duhurka gelinka dambe maxaa weeyaan waan qaangaadh buuro ah oo aan shaki yara ku jirin shan iyo tobankii oo buuro ah buu dhammaysta waa dhag wey gelinkii horese qaangaadh ma ahayn waxbaa ka dhinna saacadaa ka dhinna marba saacadduu eegaya bal inay si dhaba u buuxsanto maxay noqonaysaa labuu musanifku u kala qaaday raxmat ullaahi calayh bal qof markii horeba soomanaa inuu yahay iyo qof aafurnaa inuu yahay labadaas uu kala qaaday marka wuxuu yidhi hadduu gelinkii hore tusaale ahaan gaal ahaa oo deedna uu muslimo wakhtigii maalinka dhexdiisii ay iskala bedesho oo masalan subaxii gaal buu ahaa deedna wuxuu ashaahatay barqadii waana yowmu ramadaan oo maalin ramadaana maalinkeed wey u ashaahatay oo masaajidkuu soo galo waka ama waxa weeye wuu waalaayo waa miyirsaday ariga furfura markaasuu silsilada waxa bay gajiba or caadi baan oo midhigama xuma buy bartaan dhigayaa way noqon ama waxa weeye wuu qaangaadhay mufdiran xaaluu yahay kii aafuran marka horeba waa waa aafurnaa waayo labada hore iyaga mufdirantani uma taallo waayo maba soomayaan waa ka gaalka ah iyo ka waalan oo iyaga soomka maba ansaxdo ee muftirantu waxay u taallaa baaliqa fii anaa'i ramadaan nudiba waxaa loo sunneeya alimsaak inuu afhaysto iyo walqadaa iyo inuu qalleeyo dirkaba iyo inuu qalleeyo dirkaba marka iyagu murtadkii way ka saarayaan oo nudiba alqadaadan ma gelayo ee iyagu waajib bay ka dhigayaan murtadka laakiin waynu kusoo khilaafna walaa yajibaani kumase waajibaha kumase waajibaha waayo maalintii laba daraf baa ku kulmay ama cibaadadii laba daraf baa ku kulmay daraf waajibinaya daraf aan waajibinay marka alaslu waa cadam lwujuub waa inaan waxba lagu lahaynba qofka asala gelinkii horena saasay ahayd mar hadday sidaa tahay maalinkaa laguma laha laakiin maadaama uu wax ka soo gaadhay inuu iska soomo oo iska qaleeyo ayaa sunne ah oo fiican buu leeyay ilaa maalinkaa soomta waxbuu ka soo gaadhay laakiin waajibkuma aha ahlulcilmiga qayb ka mid ahina oo runtii qowlkoodu laftooda aada u xoog badan yahayna waxay leeyihiin maya intaasaa ka gudaysa oo soomtu waxa weeye waa maalin kaamila ilaa man kaana lahu cudurun ciddii cudurdaar leh mooyaane waa min duluuci alfajri ilaa guruubi shamsi laakiin ciddii cudurdaar leh sida qofkaa maalinka bartankiisa qaangaadhay ama qofkaa waxa weeyaan maalinka bartankiisa soo muslimay ama qofkaa maalinka bartankiisa tusaale ahaan bartanka miaalun baynu uga jeednaa bartan iyo awal iyo akhir meesha doontaa ka noqotee maalinka wax ka mid ah waxa weeye miirsaday ama qofkaa maalinka dhexdiisa ogaaday isuu isaga joogalaya xalaa bishii la arka isagoo iska cunayayba waxay leeyihiin waxaa ka gudaysa maalinka intaa hadhay ahlulcilmiga daa'ifo ka mid ah saasay marayaan sheekhu alalbanina raxmat ullaahi calayhi isaguna saxiixada baxsi qiimo badan buu ka gelayay ahlulcilmi badan oo kalena waa mareen oo markuu xadiiskan caashuuraaga iyo ka hadlayo markaa runtii qowlkaa laftiisu waa xoog badan yahay ahlulcilmiga daa'ifada kale ee ka soo horjeedaana waxay leeyihiin maya ee afhaysiga nebigu falyasun baqiyata yowmihi uu leeyahay falyumsik bay ka dhigan tahay ha afhaysto uwi ee macnaheedu ma aha in waxa weeye lagu waajib yeelayo marka runtii qowlkaa laftiisu waa wajih laakiin shaaficiyadu waxay mareen in waxa weeye loo sunnaynaya afhaysi iyo qalle laakiin aanay ku waajibayn wain balaqa hadduu qaangaadho saa'iman isagoo sooman lazimahu limsaaku inuu afhaystaa laazim bay ku tahay ila awalba waa soomanaaye wanudiba alqadaa qallahana waa loo markaa sunnaynaya oo qalla qallahana waa loo sunnayn inuu afhaystaana waajib bay ku tahay waayo awalba markii hore cudurdaar buu lahaa cudurdaarkiina waa zuulay shayguna hadduu cudurdaarkiisu zuulo waxa weeye wax dambe oo lagu sii bannaystaa ma jirto halkaa haynoo joogto allahu subxaanahu wa tacaala aclam